waxaan shalay tagnay dudun tuulo xanan baan tagnay tuulada tuulo xanan la yiraahdo oo gobolka mudug ka mid ah degmada galdogob baan tagnay waxaan u aadnay halkaas dhib ka dhacday oo dagaal ka dhacay oo dad ku dhintay saddex qof ay ku dhimatay ama saddex nin ay ku dhimatay arintaas ayaan waxaan u aadnay inaan maaragtay halkaas soo xalilno hawshaas oo nabad aan ka soo ridno hawsha waa ku guuleysanay waa soo waxaan ku soo dabaalnay nabad waxaan ahayn rag dhowr ah oo wasiiro iyo baarlamaanka iyo ismo iyo ka kooban iyo saraakiil ciidan hawshaas waxay ku soo dhammaatay nabad bay ku soo dhammaatay waa is afgarannay waxaan isku afgarannay laba waxyaalood oo jiray oo dhib ahaa oo taagnaa markaas in lagu soo xaliyo in loo laga yeelo sida tan waxay ahaayeen labadaa waxyaalood dhacdadii dhacday iyo dhulka ka hadalkiisa oo dhulka oo la isku hayay labadaasay ahaayeen labadaba waxaan u dhignay dib baan u dhignay waxaana laysaga imaanayaa shirweyne guud baa laysaga imaanayaa shirweynahaasaa lagu xallin doonaa haddii alla idmo wixii dhacdadii dhimashada keentay iyo dhulkii iyo dhulkii labadaba intaas waa halkaas in kale waxaan u sheegaynaa dadka dadka waxaan u sheegaynaa in nabad laga shaqeeyo oo nabadaas lasoo qaatay in la riixo colaad waxba keeni mayso danna inooma aha dhinaca etoobiya iyo dhinaca soomaaliya midna dano maaha waxaan leenahay nabadaas ha la qaato haddii aan laydmo sidaas baan u sheegaynaa dadka inay arintaas lagu daayo asalaamu calaykum waraxmatullah ciidankii waa la kala qaaday sorry ciidankii waa la kala qaaday waxaana la kala geeyey barihiisii hore oo uu ka yimid mid walba midda kale waxaan u xilsaarnay odayaal oo soonkii uga soo tagnay odayaashaas oo ilaalinaya nabadda oo lix oday ah dhinaca etoobiya waxaa ka yimid gudoomiye ku-xigeenka gobolka doollo iyo saraakiil baa ka timid waa is afgarannay wax dhiba ma jiraan arintaas sidaasaa lagu soo dabaalay sidaasaana maaragtay laysla qaata dhulkan etoobiya tiri muranka gelisay oo tiri dhulka dhulkan waa etoobiya niman waxaa yidhi saraakiila laakiin dhulkan waxaa weeye tuulo xaaji yuusuf baa la oran jiray waa la yaqaanaa soomaaliya ay ahaan jidhay etoobiya haysata weligeed lama arag iyadoo muran ka jira lama arki jirin soomaaliya ahaan jidhay tan kalena etoobiya ahaan jidhay midda kale adduunka waxaa lagu kala baxaa haddii hadda laysqabto yani aalado waxaa jira casriya oo lagu kala baxayo oo wax walba sheegaya oo xuduuddii ama laynkii ama khuduuddii la dhigay oo mustacmarka uu dhigay sheegaysa baa jira marka si fudud baa loo kala bixi karaa wax murana iyo wax qayla iyadoo aan la gelin iyo dagaalmina tuuladaas xuduudka waxay u jidhaa anaga xuduudku nooma dhowa waa naga durugsi waaba naqaanba anigu yaraanteydii ilaa hadeer oo aan lixdan iyo biyuu jiro waxaan baan aqaanayba meesha idonow but ma garanayo laakiin anaga xuduuddu nooma saarna noomana dhowa